بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات طيبات وأبكارا cashirkan cashirkii laba boqol iyo labaatanadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratay ataxriim walmuluk buuna ka koobmaa suuratu taxriim waa suuraddii lix iyo lixdanaad wey lima tuxarimu ayaa magaceeda uu ka samaysan yahay suuratu taxriim waa suura madaniya kana mida suuradihii soo degay inta suubanaha calayhi asalaatu wasalaam filmadiinati almunawarati uu ku noolaa ayadaheeda laba iyo toban ayadood wey suuratu taxriim sababu nusuul bay lahay laba sababood ayaa mufasiriintu sheegeen sabab sanad ahaan bay ku xoog badan tahay midna waa mashhuuro waa caan baxday sababka mashhuurka ah waxaa wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam addoon baa u joogtay maariyatlqibdiya la yihaa ibraahim bay dhashay calayhi wa calaa waalidihi salaam maalin kolka maalmaha ka mid a uu nabiga u ka lahaa xafsa bintu cumar radia allaahu canhaa iyadaa idan weydiisatay an tazuura liabaweyhaa inay adoogeed iyo habarteed booqatay idan warsatay wuu fasaxay rasuulka wuxuu is yidhi mar hadday adoogii habarta u tagtay inay waxoogaa soo dahdaan laga yaabaa kolka addoontaanu u yeertay nabiga iyadiina deg deg bay ku soo laabatay suubanihii oo guriga ku jira ayay u soo gashay xoogaa albaabkaa xirnaa dareen baa galay laga yaaba inay wax dhaceenna kolka tii bay xumaysatay albaabka markii nabiga uu ka furay bay tidhi yaa rasuulallah aniga agtaada xurmo kama lihi miya soo maanta maalintaydii ma ahayn soo aqalkuna aqalkaygii ma aha wa calaa firaashiisa gogashayda ma aha baad addoon ugu yeeratay waxba kulamihi sooma suubanaha dabeicad buu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa yuqaabilu axadan bimaa yakrah weligii qof intuu ka hor jeedsaday wuxuu qoonsadaa kuma oran hadduu arkay say xabsa u kululaatay arrintiina u boonboonisay wuxuu yidhi hiya xaraamun calay maanta inta ka dambaysa wax ku darsan maayo addoontaas kow falaa tabshi warkaan ayaan lagaa maqlin marka waa lagu ciilqabay surriyada warkii farxii bay celin weyday markii rasuulka masaajidka adeyba caaishoy saaxib ahaayeen labada abbana waa saaxib abubakar iyo cumar caaisha iyo xabsana waa saaxib ayay farxaddii celin weyday addoontii baa meeshii laga eriyey albaabkay taabatay ilaah waa noo raaxeeyey maanta maariyatulqibdiyaan ku qabtay dabadeedna wuu iska xarir haadihi hiya alqisa almashhuura waxaa ka xoog badan oo fii saxiixi albukhaari ku sugan in qisadu malabahay waxaa jirtay zaynaba bintu jaxshi radia allahu canhaa oo haweenka rasuulka ka mid ahayd xagna subanaha qaraaba la ahayd eeddadii baa dhashay oo nebiga aabbihii iyo zaynabo hooyadeedu walaalo wey markaa nebiga waa walaalkeen waana wadaadkeedii waana nabigeedii si gaaray u dhaqaalayn jirtay kolkaa iyadoosanba uu ka lahayn ayay ogaatay malab iyo nooc nabiga uu jecel yahay nooca intay agaasinto oy hagaajiso oy qastoo labtoo qurxiso ayay markuu meel biyaha cad tii baa lagu qoonsaday iyadana oo la yidhi habeenkeeda waxay doontaa ha samayse maxay isugu taagi waddada habeenadana annagaba waa ku filannahay muufiya alaabu ahayna iyadana waa la qoonsaday oo waa loo guntaday maalinkii dambaa la yidhi saynab buu soo mari doonaa malab buu soo cabi doonaaye naagtu ag yimaaday gawskiiy waxa baasee kaa uraya waa maxay ku dhe suubanuhuna urna ma lahayn urkana waa necba wax uroo dhan buu necba udeegii dhan buu jeclaa isagoo dhan baa udgoonaa marka markuu soo dhaafay saynabadii biyihii soo cabay baa la yidhi dhalmadax iyo waxa baasee kaa urayana waa maxay mid kale uu tegey waxa baasee kaa urayana waa maxay mid kale uu tegey maxaa baasoo dhalmadax iyo wax daran baa kaa uraayo malabka meeshuu ka yimid baa la yaqaanay iyo shinidii samaysay iyo degmooyinka jaziira alcarabiya meeshii lagu tumaayey inuu ka yimid baa la tilmaamaya marka waa goomaar adag wey haddii la qoonsado warkii laysu mariyeyna wuxuu yidhi malabkaa waa iga xaaraan hadalkiisi igaday u noqon maayo qisadan saxiixulbukhaari bay ku taallaa ictimaad iyo nas iyo daliil haddii la yidhaah qisatulcasal baa xoog badan ishaar haddii la yidhaah qisatu maaridiya maariya alqibdiya ayaa caan baxday miday tahayba suubanaha canaan adag baa u timid awalan hadday addoonahay iyo hadday malabahay ilaahay ku abuuray wuxuu kuu xalaaleeyey see baad u xarimtay ta labaad ma dumar baa rido la raadiyele ilaah baa rido la raadiyele tabtaqii mardaata aswaajika naagi ha kaa raalli noqoto inaad shareecadii u dardarto canaanta ku dhacday rasuulka dhegaysa laba masalena ka fahma naagi waa yeellimiya war maqlid xaq uma leh وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة خير تلدودي بالعانو ديبتي الدنيا آخرة منك قوليسا مايا إذا ورناقات وحلقوا ما قيبسدو طلباتنا قصة التحليل وتعريف وحبدا بينو كعال آليني الله يقارت كل كاوينو قفسناي مركين لاناي أنك رير هبل بانا ليرا قرب كان كعاقناي عبد بير معونو علينا قرب معونو waa ka caaganahay annaga kelimatu waa ka caaganahay waa maxa waa taxriimkii oo sillow idan kolka inaad ridnaab islaameed xadid ood qalatid kama caaganid laakiin waxaad ka caagan tahay naafkaaga xalaashaa eed gowracatay garabkiisii saa magacaaga cabdi la yidhaah ma cabdi baa garab cuna ma cali baa beer cuna ma cashaa wadna cunta ma ree hebel baa dhabarka cuna kolka waxaan waa caaganahaya waxaasaa muxarama taxliilna waxaad ka caagan tahay muslim haddaad tahay waxaan xalaalahay khamriaad ka caagan tahay been baad ka caagan tahay zinaad ka caagan tahay xaaraan baad ka caagan tahay wixii eebba kaa xarimay qawlan wa ficlan wa ictiqaadan wa tacaaman baad ka caagan tahay amaa wuxuu ilaah kuu baneeyey qawlan wa ficlan wa ictiqaadan waa ku xalaal kolka waa ka caaganahay dambayaan la maqli kuwaa ilaahilkaa iga daadanayo cidanadaan beerka cunino haddaan qaniino foolashaa daadanayo beentu cawiya maalin qubaayana fool iyo dhowr doona ka ridi mayso kolkaama beekan xalaashaa kaa ridaa ilkaaga qaala tacaala abda-u haadihi suurata bismillah alle magac cuskashadii baan ku bilaabay alihi araxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista nidaha dhawaaqa arag nabiga marka uu ilaah canaananayo dhaliil ma aha limaada sow addoon milkaa maaha nabiga sow waxaa la hadlayaa rabbigii ma aha waxaan canaantaase soo masaalix iyo dan ma aha ma cadow baa wada hadla laba colama wada hadlaan ismana canaantaan laakiin kolka odaygu ilmihiisa canaananayo ilaah addoommadiisa canaananayo rasuulkiisa canaananayo soo waxuu addoonka u baahan yahay maaha waxa loo canaanan soo maslaxadiisii maaha isagaa iscuryaamiyey malab waa iska xarimay ama wax ii baneeyey ilaah baan iska xarimay addoon iyo malab wuxuu noqdaba waa dantiisii idan canaanta waxay ku tusinaysaa wasadaqa shaaciru markuu yidhi idaa dahaba alcataabu falaysa wuddun wayabqa alwuddu maa baqiya alcitaab inta lays canaananayo hor waxa ay markaa qabtaan igada hay celin tullimaa jirta kolkay qaraabanin iyo ahlimo dhammaato la kala caban maaye caynkiiyo baydaa la isgoynaya qofba qofka kaloo halisa markuu arko xagashu isaga taagaya idan canaantan tashriifkay ka bilaabatay arag yaa ayuha nabiyu baa layidhi tixgelin noocii u dambeeyey intaan canaantiiba imaan ayaa la yidhi yaa ayuha nabiyu ninkaagaa qiimiga badan ee xag eeda looga waramo ee nabiga ahow lima tuxarimu maxaad isaga xarimtay maa wixii uu axalallahu eeba baneeyey laka adiga tabtaqi adiga oo raadina mardaata aswaajika haweenkaaga raalinimadooda durbana makfiradii ayaa loo soo qadimay wallaahu eebe kafuurun laka waa kuu dhaafay mid ammaanta hase u noqonin wax ka xaraamana male hadduu malab aha iyo hadduu addoon aha labadii waxaad xarimi kartid male ka xaraamna maaha oon la kafaare gudanaya raxiimun bika alla kuu naxariisanayo qad waxaa dhaba faradallaahu eeba inuu caddeeyey lakum idinka ummad ahaan taxillata aymaanikum dhaaryaalkiina ka xalaaloobidooda fii suurati almaa'ida laydinku caddeeyey walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum alaymaana fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum saddexdii unbaa la maraya kii la heli karaayo idan waa ogaateen kafaare guda warkaana ka bax waxna kaa xaraam aawe wallaahu eebba mawlaakum gargaarihiinna idin maamulayaa wahuwa eebba alcaliimu danihiinna idinka yaqaan alxakiimu maamul wanaagsan oo idin xalaaleeyey seebaa isaga xarimaysaan sheekadii oo tafsiil loo dhexgalay dhegaysta waxaad xustaa waa id wakti asara nabiyu uu suubanaha qarsaday ilaa bacdi aswaajihi suubanaha xasaskiisa qaarkood xabso wey ayuu xadiidan war ku qarsaday muxuu ahaa warka way iska xarimay wixii aad goonsatae cid ha u sheegi labadaa jumle keliyata wey way iska xarimo u noqon maayo adna warkii hafaafin sidee yeeshay falamaa goortii naba'ad wadaadii wax lagu qarsaday ay warantay bihii warkii lagu qarsaday maxaa ka dambeeyey sheegideeda ilaah inuu rasuulkiisa u sheegay wa adharahu waxaa rasuulka u muujiyey allaahu eebba weyne calayhi cala alkhabar warkuu ku qarsaday ee ay baahisay ilaah baa rasuulka u sheegay subanaa xabsu u yeeray wuxuu yidhi xabsu hadallada maxaa u tiri kolkaa wixii xabse ay baahisay laba qaybood buu ahaa qaybaan dan weyn ku jirin dumarka lugoyntooda ma ahaan oo xoogaa waa la minjo baxsaday rasuulkaa lagu taraaraxay wixii taraarax ahaayee lagu dardaray wuu ka xishooday inuu sheeg qalbigaa dilaacila laakiin muxuu sheegay oo intaan kuu sheega yarayd maxaad u sheegtay wuu iska xarimay iyo ha sheegin uu yidhi labadan keliyeed uu la soo qaaday ama taraarixii kale ee ama lagu baxsaday maariya ama malabka ama suubanaha lagu baxsaday gob weeye rasuulka uma sheegin oo wax qiimoo saasa kuma jirin ilaa iyaga dhaawicidood maahaan carafa wuxuu u sheegay bacdahu bacda alkhabar warkii qaarkiisuu u sheegay wa acrada can baclin qaar halis ah oo isaga iyo addoonta lagu qalloociyeyna bay isaga jeesta uma sheegin waa yaabtay xabse kolka siduu u sheegay hadalka in meeshay ku sheegtay xabse uu joogay ma moodaa ilaaha jooga u sheegay falamaa goorti nabaaha xabse uu suubanaha u warramay bihii khabarkii ay qaala tiri intay yaabtay man amba'aka haadaa nalama joogin warkan yaa ku sheegay caaishana warkii aniga gacaltooyaan ugu sheego waa ku qarsaday nafteeda maslaxadana waana wada taabatay inay sidiga faafinaysaa ma qabin adigana meesha ma joogin wax joogay camalaad ila warramaysaa man amba'aka haada ayaa kuu sheegay mana xadkee amba'aka kuu sheegay haadaa warkan aan kugu xamanay jawaabta quruxda arag qaala naba'anii alcaliimu alkhabiir ninkaas anin la xaman kara laga ag dhowaan kara uu ilaah subxaanahu casa wajalla waxyi ku dejinayo qaala subanaa wuxuu yidhi naba'anii waxaa ii sheegay alcaliimu aqoon badane alkhabiiru xooya xaalba og sidaa hadduu warkii u dhammaaday labadii dumar ee xabsi iyo caaisho ahayd ee suubanaha ku tiigtiigatee iil gelisee murjisay yaaliyo godaad ku jirtiin laba mid yeela degdeg u towbad keena haddii kale fa ina allaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir inta naagihii ka soo horjeesatay ma maqlaysi haddaad towbad keentiin oo gafkiinnii ka noqotiin oo ilaahna u towbad keentiin suubanaha ku sabeen xirtiin raalli gelisiin waa laydinka aqbalaya haddaad si adkaysiinna ilaahii weynaaye waaxidkaa iyo malaku jibriil iyo saalixulmu'miniin sida loogu duurxila arag adinka waa hallawdeene suubanihii aad dhibtay intii suubanayd labadoodii aabbaa ku jirta abuubakar iyo cumara nabiga la jira xabsii caaisha maxaad ka qaadaysiin markii basharkii ilaah iyo la sheegay jibriil aa la yidhi waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir malaa'igtiina heegan wa waa laba bilcan keliya inayna hagartoo saalin arag inta isu kaalmaysatay laba bilcan fa ina allaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir intaas iyo adinkay noqonaysaa ama hore usoo hoyda wey halkaas waxaad ka garatay sadaqa allaahu fii qowlihi ina kayda kunna cadiim hagarnaa khatarinayda duniday gubaysaa aqaladay duminaysaa dadkay isku kharibaysaa waa laba dumara waxaasaa laleeyahay iyadoo shaydaankii la yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa inta tuuba haddaad hoyatiin ilallaahi eebbaweyne u hoyatiin ood gafkan ka noqotiin tuqbal minkum waa idinka aqbalaya maxaa jira faqasaqad quluubukum allaabtiinnii waxay u hilatay ilaa adiyati nabiyi sala allahu calayhi wasalam sidee qalbigiinnu u oggolaaday inaad suubanaha dhibtiin cadaadisiin hiriiri gelisiin xamatiin ixraajisiin ku kalliftiin wuxuu jeclaa inuu calaashaankiinna u xarimo intaad burinayseen fiil xaggeed geysa inuu adinka calaashaankiin u xarimo wuxuu jeclaa kolka qalbigiinniibaa qalloocday wa in tadaahara haddaad isxuusatiin calayhi suubanaha korkiisa fa in allaha eebbaweyne huwa eebbe aa mawlaahu u gargaaraa suubanaha wa jibriilu aa u gargaaraa wa saalixulmu'miniin rag iyo dumarba mu'miniinta inteeda kalaa nabiga la jirta labadiina gaaraad tihiin waalmalaa'ikatu malaa'igtii eebbana bacda daalika intaas kadib ay dahiirun heegan idinta labadii bilcan lagama harin casaa rabbuhu rasuulka rabbigiis wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna hadduu idin furo waa dhibteene hadduusan idin furin oo idiin dulqaato waa raganimadiisa iyo dulqaadkiisa waaba uu yeeli doonaa laakiin hadduu intuu idin adkaysan waayo idin furo ilaah wuxuu diyaaru yahay an yubdilahu inuu suubanaha u bedelo aswaajan naago khayran minkunna idinka fiican adinka tee la geeyey oo kuwa lagu bedelaa tilmaanahooda maxaa ka mida muslimaatin haween hoggaansama mu'minaatin ilaah rumeeya qaanitaatin rabbi iyo rasuulba adeeca taa'ibaatin gafafka ka noqda caabidaatin cawiya maaya alla caabuda saa'ixaatin sooma ama hijrooda sayibaatin garoob xabsaa isha farta laga geliyey iyo wa abkaarin gabar balcaaysho meesha la gaadhsiiye arka acuudu billaahi min aljaraati cala allahi wa calaa rasuulih ilaah iyo rasuulkiisoo lagu dhiirrado oo la sahlado ilaah wax laga magan galow waxaasaa haweenkii ku dhacay maca isagiiyaa naftiisii loo canaantay saadis u dhibtay ood naagahan u raadisay yaa ayuha nabiyu suubane lima tuxarimu maxaad u xarimtay maa wixii uu axalallahu eebba baneeyey laka adiga tabtaqi adigoo jarina mardaata aswaajika haweenkaaga raallinimadooda wallaahu eebe kafuurun laka waa kuu dhaafay raxiimun bika waa kuu naxariistay qad waxaruna farada allaahu ilaah inuu caddeeyey lakum adinka mu'miniinta ah taxillata aymaanikum dhaarta aad dhaarataan ka xalaal noqoshadeeda kafaara gudkii fii suurati almaa'ida aan la idinku caddeeyey wallaahu eebba mawlaakum idin maamula idiinna gargaara wahuwa eebba alcaliim aqoon badan danihiinna alxakiim maamul wanaagsan waid wakti xus asara nebiyu suubanaha uu qarsaday ilaa bacdi aswaajihi haweenkiisa qaarkood buu xadiidan war ku qarsaday falamaa goorti naba'ad ay wadaadii faafisay ay sheegtay bihii warkii lagu qarsaday wa adharahu oo suubanahana u muujiyey allaahu eebbaweyne calayhi cala alkhabar warkii laga faafiyey ayuu carafa aqoonsiiyey wadaadii bacdahu warkay sheegtay qaarkii oo carada waa uu ka jeestay can bacdin qaarkii kale takaruman minhu sharaf iyo qiimi darteed falamaa goortii uu naba'aha u sheegay bihii warkii ayay qaala tidhi man ruuxe amba'aka kuu sheegay haadaa warkan qaala nabiga wuxuu yidhi naba'anii warka waxaa ii sheegay alcaliim allaha aqoonta badan alkhabiir xog iyo xaalba og inta tuuba haddaad hoyatiin xaashiya cabso ilaallah haddaad eebba weyne u hooyatiin tuqbal minkuma waa laydinka aqbalayaa hooyashada fa sababtoo ah faqad waxaa runa saqad inay qalloocatay quluubukuma laabyaalkiinnii waxay u leexdeen ilaa maa yu'dii nebiya subanaa wax dhibaa qalbigiinna u leexday kolkaa wa minhum aladiina yu'duuna nebiya aad gasheen degdeg isu furdaamiya ee wa in tadaahara haddaad iskaalmaysataan calayhi nebiga dhibidiisa fa in allaha eebba weyne huwa eebba mawlaahu nebiga sayidkiisa ah wajib gargaarihiisa ah wa jibriilu malaku jibriil abba ayaa u gargaara wa saalixulmu'mini mu'miniinta inteeda suuban ayaa u gargaara waalmalaa'ikatu malaa'igta idaylkeed bacda daalika intii hore loo sheegay ka gada ay dahirun kaalmo u tahay casaa rabbuhu suubanaha rabbigiisna mudan in dallaqakunna hadduu idin furo ma uusan furin haweenkaana ma imaanin looma baahan an yubdilahu inuu nabiga u bedelo an yubadilahu qiro kale wey aswaajan haween uu idinka idinku bedelo ayaa rabbi mudan yahay haweenkaasoo khayran ka fiicnaan badan minkunna idinkaa nabiga cadaadinaya muslimaatin gabdhe eebba u hoggaansama mu'minaatin xaq idaylkii rumeeya qaanitaatin war eebba idaylkii adeeca taa'ibaatin gaf idaylkii ilaah uga noqda caabidaatin awiya maalin ilaah caabuda saa'ixaatin sooma ama hijrooda sayibaatin garoob iyo wa abkaaran gabdha balew yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum tanna tawjiih rabbaani awey uu ilaah subxaanahu casa wajalla addoomihiisa mu'miniinta uu ugu yeerayo inay naftoodii iyo ahalkoodaba cadaab ka badbaadiyaan waxa cadaab laysaga badbaadiyana aliimaanu saxiixu waalcamalu saalixu yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow quu dhowra anfusakum awalan wa qabla kulli shay idinka nafafyaalkiina haaniyan wa ahliikum xaasaskiina carruur iyo haweenba naaran ka ilaaliya kuna talagala waquuduhaa naartaas waxaa lagu shidaayo annaasu dadwun ee ha ka mid noqonina idinka mu'miniinta mushrikiin iyo kaafir iyo faajiriin iyo munaafiqiin baa lagu shidayaa ha noqonina iyo walxijaara dhagaxyaalkay caabudeeyaan isna waa loogu darayaa calayha haddii naarta la tilmaamo korkeeda waxaa malaa'ikatun malaa'ig ayaa khilaadun qalqallafsan oo naxariis baan loogu talagelin shidaadun dardaran oo mandarkooda iyo daymadooda iyo muuqaalkooda iyo hadalkooda cadaaba sidaa loogu talagalay waa tiscata cashar mudathir ba aad loogu bayaanin doonaa khilaadun qalqallafsan shidaadun dardaran laa yaxsuunan laha an eebba caasin maa wixii uu amarahum faray wayafcaluuna waxay sameeyaan oo keliyata maa wixii un yu'maruuna xag eebba laga faray gaalada oo intii cadaabkii la hortubay calaacal bilaabay arag waxaa lagu yidhi yaa ayuha aladiina ardaash kafaruu xaqa diidayey laa tactadiruu waxba ha cudur daaranina alyowma maanta nacnaci wax idinkuma taal inamaa wax kalena maaha tujsawna waa un laydin abaalmarin maa wixii baa laydinku abaalmarin kuntum fi dunyaa aad adduunyada gudaheeda ku aydeen tacmaluuna kuwa sameeya min alkufri waalmacaasi baa laydinku abaalmarinaya mar labaad baa mu'miniintii lagu soo noqday oo la tilmaamay haddii nafi ku duubsato in baabu tawba kuu furan yahay qaala tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow tuubuu noqda ilallaahi eebba weyne u noqda tawbatan noqosho nasuuxan daacada goormaa tawbadu daaco tahay waxay tawbadu daaco tahay mustawfiyatan lishuruudihaa hadday shuruudeedii wadato fa kam shuruuduhaa waa saddex hadduu yahay gafka laga towbad keenayo fimaa baynaka wa bayna rabbika ka zinaa wa shurbi alkhamri wa tarki alawaamir haddaadan ilaah ma ahaana addooma gaf ka gelin awalan waxaa lagaa rabaa alikhlaacu can idembi dembigan aad ka towbad keenayso gacanta horta kala bax bannaanka ka joogso adigoo dembigii ku laban haddaad astakfirullah tiraa dembigaa la qorayaa nafteeda sababtu waxaa weeye mustahzii birabbihi baad ilaah baad ku jeesaysaa adigoon dembigiiba ka bixin astakfirullah isku dhig mustahsi ha noqonin awalan dembigii gacanta kala bax haaniyan annadam gashinta qanin faraha isku dhuf maxaa ii geeyey maxaa igu watay maslaxa iguma jirin ha iyo ha aku nafiya shaydaan annadamu walistikfaar markaasaa la rabaa haalisan casmun anlaa yacuuda markaad ka baxaysay ee towbad keenaysay ha ahaata niyadaada dembigan inaadan weligaa u noqon mar damba haddii alla qadaro nafiya shaydaan baa ku qasbeen laakiin niyadaada hore casmun anlaa yacuuda waliqlaac wanadam saddexdaa fimaa baynaka wa bayna rabbika w hadduu ku jira dembigaad ka towbadkeeni xuquuq addoommo ay leeyihiin qofaad dishay waad cayday waad dhacday waad xamatay waad xaqirtay waxaa laga rabaa ataxallul minhu inaad dembigii ka xalaal noqoto oo qofkii u tagtoo tiraahay waxaan kaa qaaday waa kan waxaan ku erina waa kan waxaan ku yeelayna waa kan ilma kaa riday rid ishaydii waa tan xalaal noqo qolka afartaa shardi wey tawba nasuuxaa markaasaa la yidhaah iyadoon shuruudii wadanin tawbadii nafteediyaa dembigii ku biiraysa casaa rabbukum tawba nasuuxaa marka lala yimaado guulaha la gaaray arag casaa rabbukum rabbigiin mudan an yukafira in rabbi asturo cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkii waa idinka asturayaa laba wayudkhilakum eebba wuxuu idin gelinayaa jannaatin beerayaalay tajrii dareerto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal goorma yowma maalin laa yukhzillah eebba uusan hoojinayn annabiya suubanaha iyo waladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey macahu nabiga la rumeeyey uusan eebba hoojinayn seebuu u hoojiyaa nuuruhum iftiinkii wejigooda ka baxayey oo iimaankii adduunka iyo camalkoodii suubana ayaa markii mugdigii aakhiro la tegey nal iyo qorax u noqday nuuruhum iftiinkoodii baaba yascaa soconaya bayna aydiihim hortooda ilaa ninba inta camalkiisa iyo iimaankiisa dhan yahay xusulkay u nuuraan iyo kay bidhaan arag iyo kii dhowr meel sida loo kala iimaan badan yahay ayaa loo kala nuur weyn yahay wayakuunu biaymaanihim dhanka midiga nuurkii baa ka ah markaasay farxayaan dalku waa mugdi aakharaa la hadagsanayaa dadkii waa ka cakufaya iyagana iftiinkaasaa u baxaya markaasay alla baryaano yaquuluuna waxay mu'miniinta yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigana abuurtow qur-aanka markaad awalkiisa iyo aakhirkiisa akhriso saalixiinta iyo nebiyaasha hadday ilaa tugayiin rabbana ay leeyihiin waxay horay ka dhigaayiinna male waxay gadaal ka dhigaayiinna male ataadu macallahi baa loo baahan yahay ilaah in laga edab qaato qur-aanka loo hogaansamo oo haddaad tuugtamayso rabbanaa dhi haddii kale bal qur-aanka saliya daba akriyo waxaan rabban ahayn kusoo arag axadaan rabbi ahayn oo lagu xusaa qur-aanka oo wax la weydiina bal soo arag rabbanaa yaa rabbanaa innaga rabbiganow atmim dhammaystir lanaa annaga nuurana nuurkan aadna siisay ilaa aan ka xerannoon jannooyinkii ka gallo allow noo dhammaystir wakfir lanaa ilaahu wixii gafa noo dhaaf innaka adiga a calaa kulli shay wax la arka kulligiis korkiis qadiirun ee bakaraaw yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo u ilaaliya anfusakum naftiinna iyo wa ahliikum xaasaskiinna naaran ka ilaaliya waquuduhaa waxaa lagu hurinaa annaasu dad uu yahay iyo walxijaaratu dhagax calayha naarta korkeeda waxaa malaa'ikatun malaa'ig eebbaa malaa'igtaasoo khilaadun dardaran qallafsan qallafsan shidaadun dardaran oon laa yacsuuna allah eebba caasinayn wixii la faray ayuunbay fulinayaan maa alla kuma caasiyaanu amarahum faray wayafcaluuna waxay sameeyaan maa wixii yu'maruun xag eebba laga faray wey yaa ayuha aladiina kafaruu gaaladu cadaabkii markii la tubay cudurdaar iyo nacnac isku dayday maqal yaa ayuha aladiina waxa kafaruu gaaloobayow laa tactadiruu ha cudur daaranina alyawma maanta inamaa wax kale maaha tuljawna waa laydin abaalmarin laydin dulmi maayo maa unbaa laydinku abaalmarin kuntum fi dunyaa aad adduunyada gudaheeda ku ahaan jirteen tacmaluuna kuwa sameeyow yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow tuubuu waxaad u noqotaan ilallaahi eebbaweyne tawbatan noqosho nasuuxan wanaagsan casaa rabbukum tawba daacada oo shuruudeedii wadata ilaa u towbad keena casaa rabbukum rabbigiin mudan an yukafira inuu qariyo cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkiinna oo wayudkhilakum eebba idin geliyo jannaatin beerayaalay tajrii qulqulayaan min taxtiha guryaheeda geedaheeda hoostooda alanhaaru wabiyaal yowma maalin laa yukhzillah eebba uusan dullaynayn annabiya suubanaha iyo waladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey macahu suubanaha la jiridi nuuruhum iftiinka wejigooda ka baxa ayaa yascaa soconaya bayna aydiihim hortooduu soconaya wa biaymaanihim dhanka midige ayuu nuurkii ka soconaya yaquuluuna markaasaa waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbana annaga rabbigano atmim dhammaystir lanaa annaga nuurana ilaa an nadkhula aljanna ilaa aan guryihii runtaa ka tagno allow nuurka noo dhammaystir oo wakfir lanaa daf waxaan gallay naga cafi innaka adiga calaa kulli shay wax la arka kulligii korkii qadiirun rabbi awoodaa tahay mar labaad baa suubanaha calayhi salaatu wasalaam loo yeeray loogu yeeray gaaladaiyo munaafiqiinta in labadaba uu la dag